bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo afartanaad ee tafsiirka qur'aan kariimka waxaana soo jeedinayaa sheekh moxamed sheekh cumar dirir calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam mucjizatun daahira mucjisada la yaabka badan aayaadka la akriyayo ee ilaahay uu kusoo dejiyey nebi maxamed waxaa ilaahay aada uga warramaya aayaadka takwiiniga ah ee haddii kuwan aynu kitaabka akhriyayna iyagana xaashiyaha caalamka aynu ciriga dhul iyo bad iyo beriba aynu ka akhriyayno dad iimaan la-aan ku dhacay oo waxaasoo aayad ah ay u muuqan waayeen oo indhiyo dhegaba beelay ayaa qur-aanku uu ka digayaa ayaan darradoodoo kale inay dadka gaadho wixii lagaga badbaadi lahaana diin ilaahay iyo dabiibkaa uu dadka siiyey inuu yahay ayaa rabbi uu tilmaamay iyadoo muuqaalka qofka aan diin lahayn ee waxyigan samaawigaa ka qadana qur-aanku uu ku sheegay mathalu lfariiqayni kaalacmaa waalasami waalbasiiri waasamiic hal yastawiyaani mahalan afalaa tadakkaruun allah sidaa ku tilmaamay muuqaalkaasay leeyihin indhoole iyo dhegoole ayaa mid lagu xus qofna waa qof wax maqlayoo dhega qaba labadaasi ummadda agteeda ma sinna ilaahay iyo ummadda agtoodana ma sinna suuradda qeybteeda dambe duruus iyo cibar laga kasbanayo casharada qisooyinka ambiyada ilaa toddoba nebi qisadood ayaa uu isku xidhiidhinaya rabbi bismi illaahi araxmaani araxiim dee qisooyinka ay ka waramaysa iyo qeybteeda dambena suuradda waa kii nebigu tilmaamaya waxyaabaha nebiga cirada u yeelay inay ka mid ahayd siduu uga fikirayay maa madaa wamaa yaati oo suuraddu ay ka waramayso waxyaabaha fikirka badan ku abuuray nebi maxamed bay ka mid ahayd suuradda bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaam ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik kitaabun kani waa kitaabu xukimat aayaatuhu aayadihiisaa la sugay uma fusilat waa la calcadeeyey min ladun xakiimin khabiir ilaa xikmad badan oo khibrad badan xaggii baa laga sugay oo laga caddeeyey marka sidaasay labada wasuu kala leeyihin uxkimat aayaatu min ladun xakiim uma fusilat aayaatu min ladun khabiir ilaaha ixkaamiye waa ilaah xakiima ilaaha kala fasliye waa dhigdhigay ee iftiimiyey ee macnahooda waadixiyey waa ilaah khabiira cid markaa waxna kuu salaysa waxna kuu iftiimiso kuu baacbaaciso kuu macnaysa mid labadaas sifalebaa ugu wanaagsan wahuwa allah allaa tacbuduu baa ilaahay uu ku caddeeyey kitaabkan ha caabudina ila allaha ilaahay mooyaane inanii anugu dha nebi maxamedow lakum idinka minhu rabbi xaggiisa nadiirun wabashiir mid idiin digayo idiin bushaareynayaan waxaa lagu soo diray nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isagii iyo walaalihiisii ka horreeyey ambiyada ahaaba inuu dadka faro ilaahay waxa uu xaq ugu yeeshay cadaalad ahaanna u leeyahay oo ah keligii in la caabudo wadiifada rasuulkuna ay tahay bishaare iyo digniin dad waxa u dambeeyaana wax laga cabsadoo laga warwaro naara iyo wax lagu bushaarayso janno a wey wa an istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum ilaahiinna taasina waxyaabaha qur-aanka lagu ixkaamiye lagu caddeeyo wey uma tuubuu ilayhi ilaahay u noqda yumatickum wuu idin raaxayn doonaa mataacan xasanan raaxayn wanaagsan ilaa ajalin musamaa ilaa muddo magacaaban wa yuuti waxa uu rabbi siin doonaa kulla dii fadlin mid kastoo dheeraad leba fadlahu dheeraadkiisuu ilaahay siin doonaa sidaa dheh waxaa halkaa ka muuqanaya wax kastoo layna faray waa dhacaysaa inaynaan sidii uu ahaa u gudanin waxaase lagu saxayaa waa istikfaarka oo wakti wal oo aada camal gudataba ha isku kalsoonaanin hana iscajabinini ogow simbirraxa iyo khalad iyo sillaanaaniba inay kaa iman karaan marka istikfaar ku sax lidaalik baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu sunno inooga dhigay marka salaada uu qofku ka baxo isagoo ilaahay la faqayay oo salaad ku jiray oo ka soo baxay inuu haddana waxa ugu horeeya carabkiisu uu soo mariyo adkaarta sunnaha inu noqdo astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah saddex jeer digriga taasaa ugu horeynaya ilaahay waxaan munaasib ahayn haddii uu salaadan dhexdeeda iga dhacay oo sidii ugu wanaagsanayd aanan kuula munaajoon aanan kuula faqin allow iga dhaaf uma tuubuu ilayhi yumatickum mataacan xasanan waxaa halkaa aad ka arkaysaa insaanku hadduu doonayo raaxo fiican oo dhadhan leh lagama helo xoolaha iyo daaraha iyo dowladaha waxa laga helaa ilaahay diintiisa iyo cibaadadiisa istikfaarta iyo towbadda ku dadaala baa ilaahay uli waxay idin heli doontaan raaxo wanaagsan raaxo fiican noloshuna maaha wax la cuno iyo wax la cabo oo jidhka loogu raaxeeyo waa wax oo raaxada ruuxda taasaa ayaa xaqiiqada dhabta ah uu qofku ku dareemi karaya ilaa muddo magacaabane waxa ay tilmaamaysa in meeshan aan lagu waaraynin laakiin maalmo kooban la joogayo insaankana ay mudan tahay maalmaha inuu ku baraarugu sahay qaato wa yu'ti kulla dii fadlin fadlahu waxay sheegaysa inaanu ilaahay addoonka waxba ka dulmiin qof wal oo yeeshay fadli camal uu qabtay awgeed ilaahay wuu siin doonaa waxaa kaloood ka faa'iidaysanaysa hadduu qofku istikfaar iyo towbo ogaan waayo raaxadaana heli maayo fadligaana heli maayo fadligaana heli maayo sidaa darteed baa markay dadku madar doonayaan markay nolol doonayaan iyo barwaaqo waa inay ilaahay u noqdaan man camila saalixan min dakarin aw unhaa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الله waxa uu leeyahay qofka camal saalixa sameeya idin kamid ee iimaano la yimaada nolol fiican buu helayaa kii kalena maya wainta wallow haddii ay sii jeedsadaan kuwaad waanisay fa inii akhaafu dheh wainta wallow maadi iyo mudaaric labadaba way noqotaa oo marka ficil mudaaric ay noqonayso tatawallow bay ahayd oo labadii tood ayaa litakfiifi loo xadfay wain tatawallow haddii aad sii jeedsataan ama wain tawallow haddii ay sii jeedsadaan haddaad sii jeedsataan fa innii akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa cadaaba yawmin kabiir maalin weyn cadaabka sidaa ku dhaho dadka waani waa doorkii digniinta nebiguna calayhi salaatu wasalaam dad buu ka dhex kacay xigtadiisii ahaayee waxa uu leeyahay muu odhanin nebigu war xoolo laydinka cawaray war kursi baa weydeena ka soo kacaay sida maalmahanina mashquulisay kursigii dhacan kursigii dhacanye soo kaca mu odhanin iyo xisbigii waa ceeraye laakiin wuxuu yihi war cadaab baa soo socde tolkayow cadaabka ah ka feejignaada buuhi ka feejignaada inantiisiibuu waanadii soo gaadhsiiyey faadime uu jeclaa wuxuu leeyahy aabbo ifkan inta la joogo waxbaan kuu qaban karaa oo xoolahaygaan wax kaa siin karaa laakiin laa ugnii canki min allaahi shay-an haddii ilaahay ku qabsado oo la hayste ilaahay aada noqoto waxba ilaahay kaama maarayn karo anoo nebi maxamed ibuu nebi halkaasuu ugu kuurgooyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa waa u digayoo dee safa buurta laydhaa dhakadeeda intuu fuulay ayuu leeyahy ana nadiiru lcuryaan war kii digayay baan ahaaye dharka iska soo dhigay oo carabtu marka ay arrintu inay khatar tahay muujinayaan ninka colka ka soo degaya intuu xidhan yahayba intuu la soo baxo ayuu dabeetana go-a soo luli jiray markaasaa dabeedna lasoo gug lasoo odhan jiray ilallaahi marjicukum alla xaggiisu ahaaday halkaa u noqonaysaan wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana wuu karaa ilaahay baa la hortegaya marka halkaa waxaa ka muuqanaya haddaad cid u hiilinaysa dhinacaaga u hiili qoladiina waxba hiilimaad kaama mudna xisbi kaama mudna dowladi kaama mudna kullu daalik waxa ugu horeeya ee soomaalida waxay dhahaan haddaad cid u hiilinaysa dhinacaaga u hiili bayda waa run waa mahmaa fiican marka ilallaahi marjicukum waxay tilmaamaysaa insaankii oo la baraarujiyey oo la tilmaamayo inuu aakhiro eego aakhiro eego wax iskula hadho alaa hooyaay buu ilahay yidhi innahum iyagu yasnuuna suduurahum laabahooday foororinayaan ay laabayaan oo sanaagu waa marka aada usha jiricda sansaa usoo laabto ama sanaa sadra waa markuu qofku hoos u foorursado ee afkiisa iyo waxa uu leeya uu hoos u dhigo liyastakfuu minhu si ay ilaahay isaga qariyaan alaa hooyaay xiina yastakshuuna hiyaabahum marka ay dharkooda isku dadayaan yaclamu rabbi wuxuu ogaanayaa maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxay muujisanayaan iyo waxay qarsanayaan labadaba isku sibuu ogsoon yahay innahu ilaahay caliimun mid aada u ogi badan weeye bidaati suduur laabaha waxa ku sugan aayaadku waxay nagu baraarujinayaan aduunku addoonku inuu mar walba maciyada ilaahay xusuusto oo muraaqabana yeesho alla inuu wehelinayo ilaahay inuu helinayo u maqlayo u arkayo u eegayo oo imtixaanayo inuu ogaado ina rabbaka la bilmirsaad ilaahay waa kuu dha dhabagal buu kuugu jiraa kaama libirsanaa marka goorta aada hadal hoose odhan lahayd goorta aada laafta foorisay ama aada mid afka afka u saartay ad wax u sheegaysa inta bareeraha iska eeg goortaad marabada maradaba isku deedeeda qalkii madoobaa gasheed wax sheegayso intaba ilaaha laabta waxa ku sugan ogsoonbaa ogsoonkana oo aanad ka qarin karaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummaddan uga warramay markii uu su-aalaha usoo dhigay malakul jibriil arkaan aliimaan wa arkaan alislaam wa arkaan alixsaan ixsaankii muxuu ka dhigay an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay ula dhaqan oo u caabud sia arkayso kale odisha ku haysa ilaahay khaaliqaa boqorka ah haddii aanad arkayna ogow in isaguba uu ku arkayo tabaaraka watacaala aayaddu qolo gaaray kusoo degtay baa la idhaahdaa niman gaalada ah oo wax siraysan jiray oo wax odhodhan jiray ama intay yidhaahdaan qur-aan baanu soo samaynaynaa dadka kusoo gaadhsiiyo sidaa qur-aan baanu soo samaynay intay yidhaahdaan laakiin waa caam alle awoodihiisa iyo ogaanshihiisa iyo cilmigiisa xeesha dheer eeg wamaa min daabatin buu ilaha yidhi shay dul soconaya fil ardi dhulka guudkiisa ma jiro ilaa cala allaahi risquhaa arsaaqadeeda alla unbay saarantay marka daabadaasi mararka qaarkood dee waa xayawaanka ama noolaha uu ku jiro aadamuhu waa waxaa dhulka dul tukubaya unisba ama waa wixii aan aadamaha ahayn isku wada dar wax kastoo dhulka guudkiisa tallaabsanaya wax boog leh wax baabaca leh intaba arsaaqadeeda allaa biilkeeda ballan qaaday ilaa cala allaahi risquhaa qofka tawakulka uu yeelanayo markuu nebigu ku abaabulaya calayhi salaatu wasalaam iyo in uu bal xayawaanaadka ilaahay ee awood yaraanta la bidayo inuu eegeego waxa uu ihi haddii aa ilaahay tala saaran lahaydeen tala saarashada dhabta ah wuxuu idiin arsaaqi lahaa shimbiraha siduu u arsaaqo shimbirtii subaxiibay ka kacaysaa buulkeedii yaraa iyada oo aan wax kaydihii u oolin taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan buu nebigu leeyahy subaxii way kalahaday iyadoo gaajin laakiin galabtii way soo carowday iyadoo dheregsan oo qaraab soo heshay oo ubadkeediina afka wax ugu sida waa xayawaadkii aan kaydka lahayn kii maamulka ilaahay uu siiyey kownkanba ku casuumnaaya isaga loo sakhiray wax kaydsanayey isaguna waa kan arsaaqad ilaahay uga gaaloobay arsaaqad daydaygeed waa laa yazaalu fii jihaadi arisq fii jihaadi alakli washurb wuxuu jihaad ugu jiraa inuu waxna cuno waxna cabo kaasibaa dabeedna ilaahay ay isku seegeen uga gaalooba macnaheedu maaha qofku inuu asbaabta ka tago asbaabta wuu la imanaya laakiin ha ogaada arrimaha inuu ilaahay gacanta ku hayo wuxuu u qorayna aanu waayin wayaclamu rabbi wuxuu ogaanayaa mustaqaraha wa mustawdacaha daabadaasi meesha ay ku sugantay iyo meeshay ku dambaynayso mustaqar iyo mustawdac waa halka tagoogga iyo uurka hooyada mustaqarkiiyo riximka hooyada iminka kusoo suganta iyo istoorhkeedii shishoo tagoogii aabbaha ama mustaqar oo ah adduunyada iyo mustawdac oo qabriga ah halkay ku horaysa iyo halkay ku dambaysayba ka wada ee meerinaya ee maamulaya waa ilaahay kullun dhammaantood fii kitaabin mubiin kitaab cad bay ku sugan yihin intaasoo tasarufoo iyaduba ay yeelanayso wuxuu sii wada qoran wey wahuwa aladii waa ilaahay khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam ciriyo dhulba waxa uu ku abuuray lix maalmood lix maalmood ayuu ku abuuray iyaga cirka iyo dhulkiiyo waxa ku dhex jira wa kaana carshuhu cala almaa ilaahay carshigiisuna biyoguudkood buu ahaa biyoguudkood buu ahaa wakhtigan uu abuuray caalamka oo biyahaasunbaa jiray dabeetana carshiga rabbina waa dul saaraa kadibna caalamkanuu sidaa u sameeyey iyadoo juqraafi wax laga sheega iyo wax laga saadaaliye iyo loo la tiriye iyo khadul istiwaa'i la eega iyo midnaba aanu jirinba intan oo dhan ba ilaahay u habeeyey liyabluwakum khalaqa wey wuu abuuray liyabluwakum si uu idin imtixaano ayukum axsanu camalan kiina shaqo wanaagsan ifkan waxaa loo abuuray insaankii waa ku imtixaanay hamoodin inaad gogol laguu fidiyo oo dabeetana aada ku raaxaysanaysa halka laakiin waad imtixaananta liyabluwakum baa lagu cileeyay wahuwa aladii khalaqa asamaawaati waalard liyabluwakum cidda la imtixaanaya buuraha maa xayawaanka aan caqliga lahayn maaha laakiin waa inaga markaad nolosha u fahamto gebigeedu inay imtixaan tahay wax alla wixii ku soo marayaaba haddaad raaxo hesho haddaad rafaad ku jirto haddii aada naxsan tahay haddaad faraxsan tahay kullu daalik inay imtixaantay kolkaad ogsoonta imtixaan walbana diinta ilaahay ku bartay dariiqada looga dabaasho way ku sahlan yihin arrimuhu marka laakiin aada la yaabto wixii kugu soo kordha ee tidhaahda muxuu igu dhacay iyo maxay waxaan iigu hirgeli waayeen waad ka dhacsantay meeshaad joogto ayaad qalad ka fahamtay waxaanad ahayna waad mooda waxaanad isahayn baan markaa xikmaddii baa kaa lunsan ayukum axsanu camalan wala in qulta haddaad tidhaahdo innakum mabcuuhuuna waa laydin soo saari doonaa dadow min bacdi almowti geerida dabadeed layaquulanna aladiina kafaruu kuwii gaaladaha waxay ku odhan in haadaa ilaa sixrun mubiin kaasi ma aha nin sixir cad mooya wax kale saasay odhanayaan qur-aanka sidaa sheegayaa iyo ballanqaadkaasi waxoo dhan waa been iyo sixir bay dhah taa waxaa keenay waxaanay garanin meeshay ka yimaadeen iyo halkay joogaan iyo xikmadda loo abuuray iyo asalkoodu wuxuu ahaa wuxoo dhan bay ka dhacsan yihin walain akharnaa haddaanu dib dhigna buu ilaahay yidhi canhum iyaga alcadaab cadaabka haddaanu u kaadinno oonaan ku dadejin ilaa ummatin muddo macduudatin tirsan oo ummaddu mararka qaarkood diin bay noqotaa ah wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida waa diin keliya mararka qaarkoodna mudday noqotaa sida halkan oo kale ilaa ummatin macduuda muddo tirsan iyo wadakara bacda umma muddo kadib u xusuusta mararka qaarkood waxa ay noqotaa shakhsiyad qaa'ida ina ibraahiima kaana umma siday u badan tahay ereyga macnihiisu ama kelmadda macneheedu siduu u badan yahayna waa dad wakti jooga in ay ummaddu noqoto haddaba muddo kooban haddaanu uga kaadina cadaabka layaquuluna maa yaxbisuhu waxay odhanayaan maxaa xajiyey maxaa dib dhigay maa yaxbisuhu cadaabkii maxaa dib dhigay mee cadaab baan marka horeba jirini muxuu loogu dhiici waayey alaa hooyaa yowma yaatiihim maalinkuu imanaya cadaabku laysa masruufan canhum lagama duwi doono muu ahaanin mid laga duwayo laakiin wuu soo ataagaya isagoo ku soo jahaysanoon cidina duwi karayn waxaaqa bihim waxaba ku habsaday maa kaanuu bihi yastahzi-uun waxay ku dheeldheelayeen oo cadaabkaas iimaan la-aanta astaamaheeday ka mid tahay inuu ilaahay insaanku ku dhiirado aflagaadeeyo aamini waayo awooddiisa dabeetana uu halkuu ka warwari lahaa ciqaabkiisa uu idhaahdo hala keeno markuu yimaado waa horan yahay cidina kaga gurman kari mayso walain adaqna alinsaana mina aadamihii haddaanu dhadhansiino minaa raxmatan xagga yaga naxariis ka timaanu matal dhadhansiinay uma nasacnaahaa minhu haddana nicmadii waa iyo naxariistii waanu ka qaadnay innahu layaa-uusun kafuur layaa-uus waa mid quusasho badan siduu yamxeero ugu soo socday buu quustay marka dambena kafuur waa gaalnimo badan yahayoo ilaahay waxba kamaan arag buu leeyahy miyaa naloo tawaabayba iyaanu wax aragnayba wuu warwaraya baryahan balaayo badan baa dhacday arsaaqadii way xumaatay wuu ka dayriyay wixii la siiyey walain adaqnaahu nacmaaa haddaanu barwaaqo siina buu ilahay yihi bacda daraa'a dhibaato ku dhacday dabadeed haddii nicmo la siiyo dhibaatadaasoo masatu taabatay intay abaaro ku dhaceen intay cudurro ku dhaceen intay colaado ku dhaceen intuu faqri iyo baahi ku dhacday baa ilaahay uu ka dulqaado wixii uu kaga raysan lahaa baa la siiyey layaquulanna wuxuunu iska odhan uun markaana dahaba sayi-aatu cannii waxyaabihii aafaadka ahaa way weydaarteen waa ladannahay waana laga waa wixii wayna dhaafeen unbuu iska odhanaya marka lagu haystaa waa dahaba sayi-aatu cannii waktiguu wax u tiirinaya dhibaatadii way iga kacday faqrigii wii dhaafay ayaamuhu waa ayaamo wanaagsan waxaasuu leeyahy ilaahay xaggiisa ayaanu waxba u tiirinaynin ma odhanin ilaahay baa iga dulqaaday ilaahay baa ii barwaaqeeyay alxamdu lilaah nicmadan wixii uu ku dabri lahaa nicmada hala dabra bay yidhaheen selaf waxaa dabar u ah maxay shukriga shukriga ilaahay nicmadu marka aada hesho haddii aada doonayso inaad jilib xidho shukrigeeda badi haddii kale way ku weydaaran sida midkan oo isaga ahi ilaahay waxba umuu tiirinine wuxuu ihi wax ayaamihiibaa ayaa wanaagsanaa innahu isagu la farixun fakhuur waa mid faraxsan oo kibir badan oo faan badan kibir iyo faan buu isku daray markaa kibir iyo faan marka dareenka noocan ahee qur-aanku uu cabiree labadan aayadood ilaahay uu ku sheegay waa dadka aan wanaagsanayn dareenkooda nicmada adduunyada ilaan xagga hore aynu kusoo marnay inuu insaanka imtixaanan yahi inta uu ifkan joogo waa imtixaanan yahi marka imtixaankii baanu kani garaninba qofka muminkaah laakiin wuu fahmayaa mar walba wixii uu hayo ee nicmo ah in lagu eegayo wixii uu markaa dhibaataa haysta in lagu eegayo bal inuu sabro sidaa daraaddeed ayaa ilaahay uu ka soo reebay qoladii uu jeclaa ila aladiina sabaruu kuwii sabray mooyaane wa camiluu saalixaati camalada fiicfiican la falay ulaa'ika lahum waxa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa ajrun kabiir iyo abaalmarin weyn oo wanaagsan intaasaa iyaga arrinkooda ilaahay uu kusoo aruuray sidaa wey ina alinsaana khuliqa haluucan insaankii waxaa la abuuray baa ilaahay uhi isagoo haluucah ka kan oo sina kumaroona markaasaa dabeetana haluucnimadiisii baa ilaahay uu fasiro waxau uhi idaa massahu sharu jazuucan waidaa massahu alkhayru manuucan ila almusalliin halkana ila aladiina aamanuu ilahay dadkiisa ma ilaawayo dad aanay u qalmina kuma dhex darayo waalcasri ina alinsaana lafii khusr maxaa la yidhi jinsu linsaan oo dhan baa khasaaro ku jira ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr sabaruu hamoodin balaayadoo qura sabaruu maxay ku sabreen cala aldaraa'i waasaraa dhibka iyo dheeftaba way ku sabreen dhibka la garay sabirkiisa oo dee qofkii oo xejisto oo adkaysta wey inta alla ka dulqaadayo nicmada iyo barwaaqada iyo khayrka uu helayna sabirkiisu waa isagoo waajibkiisa ka mara ilaahayna ku mahadnaqa waana laga yaabaaba in nicmada uu helay ku sabirkeedu uu ka culus yahay dhibaatada ku sabirkeeda nicmada aada heshay ku sabirkeedaaba ka dhib badanba tan kale hadduu qofku awood dhaqaale helo ama awood xukun helo inta uu ku sabraa way adagta ilaa man raxima allah waa inuu dhaqaalihina dhanka xun ula kaco awooddiina ku aarsado istiqlaalna ku sameeyo dhankuu doonayo u rido aqoontii iyo cilmigiina waa saasoo kale falacallaka baa ilaahay u nebi maxamed oo waxaad u dhowday taarikun inaad iskaga tagto bacda maa yuuxaa ilayk waxa lagu waxyooday qaarkii wadaa'iqun bihi waxaa cidhiidhi noqday dartii sadulka laabtaada an yaquuluu inay yidhaahdeen awgeed lowlaa unsila calayhi kanzun miyaa xoola lagu soo dejiyo aw jaa'a macahu malak ama malag u markhaati furaa u yimaado innamaa anta nadiir adigu mid digayaa tahay wallaahu calaa kulli shayin wakiil ilaahayna wax walba isaga xafiid ahoo ilaalinaya qof waliba waajibkiisii halka uu dhigay halkan waxaa nasku uu tilmaamayaa rasuulku gaadhsiintii uu gaadhsiinayay sala allahu calayhi wasalam ummadda waxyigan in hawli ka qabsato idan risaalada gaadhsiinteeda dadka la gaadhsiiyaa inaanay dhib yarayn ayay aayaddu tilmaamaysa waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam howl badani haba ka soo martee inuu u jirib dhigay oo uu u sabray oo u xejistay intaasoo hadala bay ku yidhaahdeen intaasoo cayabaa ka soo fushay intaasoo adduuna bay ku weydiisteen oo waxay idhahan kanzi waay nebi faramaran miyaa wax loo soo dhiiba bayda oo karaamaadkiisa muu xoola u helaa ka mid nooda waa maxay waa caydha wuu faramaran yahi ilan insaanku had iyo jeer markaanu imaan lahayn taageer waxa uu taageero ku noqdaan wax loo dhiibo dii meeshii waxba waaya wuxuu leeyahy fara aan dufan lahayn waxba duugi maayaan markaa dadkaasi dhan bay u dhaqaajiyeen marka taasibaa ilaahay uu ku eedeeyey ummadda am yaquuluuna bay ayuu ilaahay yidhi ma waxay odhanayaan iftaraahu uu abuurtay qur-aanka qul waxaad tidhaahdaa faatuu keena bicashri suwarin mithli toban suuradood oo qur-aanka oo kala un keena muftarayaat oo lasoo abuurtay lasoo dhambashay laydinkaa yidhi maxamed baa soo abuurtee wadcuu una yeedha man istatactum min duuni illaah inta ilaahay ka sokayso ciddii aad kari karaysaan ee idin xoojinaysa in kuntum saadiqiin haddaa run sheegaysaan taxaddi macnaha qur-aanka waxaa lagu magacaabaa waa mucjiza mucjiza mucjisadaasi taxaddi baa ay ku mutaysatee mucjisanimadaas macnaha inay noqotay dhaaba dadka loo dhigay kolka hore qur-aanku ilaahay waxa ugu taxadiyu yihi nimankaa isagoo kale keena waa la keeni waaye haddana toban suuradood keena waa la keeni waaye markii dambe maxay ku itihootay faatuu bisuuratin min mitli suurad qur-aanka oo kalaa ama nebiga oo kale unka keena suurad suuradaha qur-aanka u kala saddexdiiba waa la waayay qur-aanka wax la mida toban suuradood wax la mida iyo suurad wax la midaba idaa waa mucjiso khaalid ahoo ilahay ummaddan uu siiyo aynu ka dhaxalnay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam fain lam yastajiibuu lakum haddii aanay idin idiin jawaabin faclamuu waxaa ogaataan annamaa unzila bicilmi illaah annamaa unzila in lagu soo dejiyo qur-aankan bicilmi illaah ilaahay cilmigiisa lagu soo dejiyo allah ogsoon in addoomuhu ay u baahan yihiin oo keligood aanay socon karayn oo caqligoodu aanu anfacaynin keligii caqligooda iyo waa aragnimadoodu midna kuma filla haddaanay helin annamaa unzila bicilmi illaahi ogow ilaahay cilmigiisii baa lagu soo dejiyey ama qur-aankani wuu soo degay ilaahay ilaahay cilmigiisii isagoo xambaarsan cilmiga ilaahay markaynu faa'iidaysanayna iyo waxigiisa qur-aankaynu ka qaadanay waan laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane ogaada fahal antum muslimuun ma tihiin kuwo islaamaya waa istifhaamun bimacna alamr fahal antum muslimuun bimacnaa aslimuu islaama ma islaamaysaana qura arrinku maaha laakiin waa islaama man kaana ka ahaaday buu ilahay yidhi yuriidu mid doonaya alxayaata dunyaa noloshan adduunyada wasiinatahaa iyo bilicdeeda nuwafi ilayhim acmaalahum nuwafi ilayhim waxaan u dhammaystiri doonaa acmaalahum fiiha jazaa'a acmaalihim camalkooda abaalkiisii baa loogu dhammaystiri doonaa fiihaa ifkanba camalkay qabteena samaa abaalkiisii halkanaa loogu qadiim wahum iyagu fiihaa ifka intay joogaan laa yubkhasuun waxba lagama nuqsaaminayo wax laga baqaasiyayaa ma jire waa loo dhammaystiri ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye laysa lahum fi laakhira aakhiro uguma sugnaanin oo uguma dambeeyo ila annaar naarunbaa u dambaysa waxabita maa sanacuu wixii ay sameeyeen fiiha adduunyada ku sameeyeenna wuu qarxay wa baatilun maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeenna wuu buray ilaahay saasuu tilmaamo adduunyada ka doonaya baryadiisoo dhamika ay ku ururtay adduunyo ilaahay ow lacagisi ilaahay ow kadaisi ilaahay ow kanisi wax badan wuxuu ilaahay baryayaa waa wadaa waa wada adduunyo dembi dhaaf iyo aakhiro iyo janno iyo kuma jiro arrinkiisu kolka uu kaa intaa ku ururo ilaahay waxba kuma aha eh camalkii wanaagsanaaye uu sameeyeyba abaalkiisii ifka loogu qadami doona waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura ilaahay baa u qastoo dabeedna u qadimay marka ziina waa shayga had iyo jeer bilicda lehee isbedela sida ubaxoo kale ama dharka had iyo jeer ka intuu dhalaalka leeyahay midabkiisu aanu asal ahayn isbedel ku yimaada adduunyada waa nooca nafku waxa uu cabirayaa waxabita xubuudka waxaa la idhaahdaa neefkoo dibirood dabeetana baratooda someedaan adag geedaha jilicdasan intuu neefku daaqo ayuu dibiraa dabeetana isagoo durdurinayoo laba moodayo wakhtigu ugu gashi roonaa ee ugu fiican yahay ee ishu qabanaysa inuu yahay ayuunbuu bog idhaahdaa wuu qarxaa dabeetana birtaba waa lala soo gaari waayaa waa xaalkiisu gaaladana markaysee buurbuurane ballaadhay balaayo balaayadana iska dhigaya sida loo majeeranayo ee loo leeyahay kuwan kama dambayso kuwani waa kuwii ay ka dhacaysay ayaa dabeetana iyaguna bog ay qarxayaa kam wa kam waa muuqaalka qur-aanku uu bixinaya marka luqada loola noqdo xaalkoodii halkaasu ku dambeeyey afaman kaana buu ilaahay yihi qofka ahaaday calaa bayinatin min rabbi qofka xaq cad kaga sugan ilaahay xaggiisa bayinadu waa qur-aanka wayatluuhu uu raacayo qur-aankii shaahidun markhaatiyo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday bayinadii baa soo degtay qur-aanka markhaatina wuu soo raacay oo jibriila malakul jibriil ayaa soo raacay wa min qablihi qur-aanka ka horna kitaabu muusaa baa ahaa imaaman waraxma naxariis iyo hanuun buu ahaa isaguna imaaman macnaha hogaamiye dadka hogaamiye ila waxyigu isagaa dadka hogaamiye iyo naxariisba wuu yahay qofka haddaba kaa ku sugani ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna bihi way rumaynayaan qur-aanka qofka calaa bayinatin ku sugan qur-aankan u haysta qur-aankiina markhaatibaa soo raaco malaku jibriila caddaynaya siduu ilaahay kaga yimi nebiga lagu soo gaadhsiiyey qur-aanka kitaabkii nebi muuse oo imaaman waraxmatan ahoo u markhaati furayaa ka horreeyey haddaba qofka bayinadan ku sugani dee wuu ku qancaya waan u rumaysan yahay waman yakfur bihi qofka ka gaalooba qur-aankana min alaxsaabi gaashaanbuurta ah gaashaanbuurtaasi waa gaal oo dhan ilaahayna wuxuu axsaab ugu tilmaamay ma kala xigaan islaam furantu waa laba un waa dad labada mucaskara ma ciidan wey gaal iyo islaam marka gaalku magacuu doonaya hal ahaadee waxaa lagu sheegayaa un inuu yahay maxay waa axsaab gaashaanbuur wey arkayo markay islaam joogsato waa la isuruursanaya qaar ka daaya ka daaya kolka horey leeyihiinoo in laga wada qayb gala raqdooda islaamka ayaa la doonaya kolka dabeedna uu dhinto ayaa waxaa la leeyahay bas weeye maxaad nooga ogashin sidee loo wada cunay libaaxa hadduu dilo hadduu dilo raq ama baxiya marka dambe u dhargo xun buu uga ogol yahay kuwa kale iyaguna soo ururaya waraabaha iyo dacwada iyo yaryarka kale xunba iyaguna ka hafaya adigaasoo ciraaq waad maqlaysay markii hore fiito baanu saaraynaa dagaalkeeda maxaa loo saaraya may ahayn lisaalixi ciraaq walisaalixi alislaam laakiin waxay ahayd lisaalixin iyaga dantooda oo waxay arkayeen meeshan hadhow toka gala ee qabsadaa inaanu cid waxba uga ogolaaneyn dabeedna waxay doonayeen inay ruxruxdaanoo laba meesha dee la wada halqafo iminka akhiiran waxaay leeyihiin annagana ani sag taagno waxaa nalaga ogolaaba ama shirkad ha ahaato wax kasoo noogta ama wax laga ceesho laga hela un ha ahaato kullu dalik axsaabba ilahay uu ku magacaabo haddaba cidda qur-aankan ka gaalowda gaashaanbuur tahay fannaaru mawciduhu naar baa loo yabohay buu ilahay falaa taku fii miryatin minhu ha ka shakisanaani nebi maxamedow qur-aankan minhu qur-aanka ha ka shakiin nebigu kama shakiyayo innahu alxaqu min rabbik waa xaq ilahaaga xaggiisa ka yimi walaakina akara annaasi dadka intooda badani laa yu'minuun rumayn maayaan oo adigaa arkaya akaru nnaas waman adlamu yaa ka gardarro badan miman iftaraa cala allahi kadiban cidda ilaahay been ku abuuratay cidda ilaahay been ku abuuratay waxa weeye dadka ka dhigtay diin waxaan diinhayn ilaah bay ka dhigteen waxaan alla ahayn oon awood lahayn jawri iyo dulmi bay sameeyeen ulaa'ika kuwaa yucraduuna calaa rabbihim ilaahoodaa lahor loo bandhigaya sida loo sii wado allaa la hor joojinaya wayaquulu lashhaad khalqiga halkaa isugu yimina wuxuu odhanaya goobjoogayaashaas markhaatiyaasha halkaa ku soo ururayna inta ay sheedhaaliyaan oy sidaa u eegaan bay odhan doonaan iyagoo la yaabsan haa ulaa'i kuwaasi aladiina kuwii weeye kadabuu calaa rabbihim ilaahay kuwii ku been abuurtay ee diin ka dhigtay waxaan diinahayn iyo rabitaankooda waa kuwaa fartaa la ysugu fiiqay maalinkaasa la yaab jira alaa hooyahay buu ilahay ama iyagiibaa waxay leeyihin oo laynooga soo warinayaa alaa lacnatu llahi cala aldaalimiin dulmi falayaasha allaha nacdalo alashhaad khalqigii markuu halkaa isugu yimi sidaasay yidhaahdeen khalqigaasina dee waa ka badan yahay jin iyo insiba aladiina daalimiintaasoo yasuduuna can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqaa dadka u diidaya ka dhababayay wayabquunahaa ciwajan jidka xaqa ah waxay doonayaan ciwajan mucwaja inay noqoto mid maroorta janjeedho qalloocda wahum bilaakhirati hum kaafiruun aakhirana waabay ka gaaloobeen oo ma rumaysna daalimka nacdashu dusha kaga dhacday waa kaa diintii ilaahay buu ka tegey dadkana wuu kaga duulayaa oo waa ka hor joogaa dariiq toosan oo ilaahay loo marana ma rabo aakhirana ma rumaysna ulaa'ika kuwaasi baa ilaahay wuli lam yakuunuu may ahaanin mucjiziina fi lard dhulka ilaahay kuwa kaga fakanaya ilaahay ma cajsigelinayaan dhulka dhexdiisa wuu qabanayaae ma nuuxsanayaan wamaa lahum uma sugnaanin min duuni illaahi min awliyaa inta ilaahay ka sokaysana wehel ma leh awliye garab u noqota male nin ilaahay garabkiisa ka baxa cidi uma gurmato yudaacafu lahum alcadaab cadaabkaa loo labanlaabaya imaan laawayaashaa baadilka ku baaqaya maa kaanuu may ahaanin yastatiicuuna asamac maqalka may kari jirin wamaa kaanuu yubsiruun manay arki kari jirin maqal iyo arag may kari jirin waxbay maqli jireenoo waxbay arki jireen laakiin maqalka iyo aragga uu qur-aanku anfiyey xaqa waa mid xadaysan ama ku gaara xagga xaqa oo xaqa may maqli kari jirin manay arki kari jirin xaq iyo ehelkiiba indhaha nooga qariyay odhan jiray dhegahana nooga daaye taasi waxay tilmaamaysaa qofku marka uu wax aada u karaahiyeysto ayuu yidhaahdaa ha itusin hana imaqashiin markaad shay aada u diidaysa waxaad leedahay a ha ila soo qaadin ama ha itusin baad leedahay indhaha iga laab halkaasuu xaqu ka taagnaa marka dembigii lagu taandheeye lagu naaray ayay ilahay u xusay ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum kuwaasi waa kuwii naftooda guuldarro dhex dhigay wadalla canhum waxa ka lumay maa kaanuu yaftaruuna waxay abuuranayeen waxay abuuranayeen ma aha oo qura ilaahyaal ay caabudayeen ay lahaayeen aakhire inoo shafaaco qaadayaan waxay abuuranayeen inay ismoodeen waxaanay ahayn waxay abuuranayeen inay awooddii ilaahay uu lahaa isa siiyeen waxay abuuranayeen in ay u qaateen inay dheer yihiin insaanka wax kibirkii ilaah maa kaanuu yaftaruun wax alla waxay isku qancinayeen ifkii wixiibaa la waayey dabeetana gaalku gaalkiisiibuu noqday insaan yaroo daciif oo xaqiran buu noqday isagoo qaawan oo faramaran ilaahay hor yimi laa jarama baa ilahay ui waxa dhab ah ama laa waxaa iska daayeene jarama waxa dhaba annahum fi laakhirati aakhiro marka la tago ay joogaan hum alakhsaruun iyaga uunba ah kuwa khasaaro badan hum alakhsaruun akhsar waa ismu tadfiir khaasir wa akhsar khaasir waa ku khasaaray alakhsar isaguna waxa weeye waa ka khasaaraha badan leh ee halka u dambaysa ka gaaray khasaaraha aakhire marka la isu tago ka dhaqankiisa noocayn ee dabada mariyay xaqii kaasaa ugu khasaaro badan kuwaa ilaahay saasuu uga soo warramo xumaantoodii aada buu ugu nuuxnuucsaday iyada oo ummadda laga firdhinayo dadka wanaagsanna warkooda ilaahay waa soo ururiyey waxaana yihi ina aladiina aamanuu wacamilu asaalixaat dadka ala rumeeyey camalka fiican falay wa akhbatuu ilaa rabbihim ilaahoodana isu dhul dhigay ee alle ogolaaday inay addoommo u yihiin ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljanna jannaday la saaxiib yihiin hum fiihaa khaaliduuna weligoodna way ku waarayaan saa intaasaa ilahay uu kusoo koobay iimaan bay leeyihin camalna way sameeyeen camalkuna waxa uu yahay saalix diinta ilaahay buu waafaqsan yihin wa akhbatuuna waxay sheegaysaa waa dad aan kibir lahayn waa dad mutawaadiciin ahoo ogol waxa loo abuuray inuu cibaado yahay waa dad mukhlisiin ahoon muraayiin iyo istusnimo toona ahayn ee istusiin toona ahayn waqbatuu ilaa rabbi ilaahay bay isu dhul dhigeenoo gacmaha hoos dhiganayaanoo waxay qabanayaanba lilaahi bay u qabanayaan kuwaasina halkaasaan ku casuumay baa ilaahay uhi haddaba mar kalea laguu soo ururiyey kolkaasaa ilaahay waxa uu ku uhi mathalu lfariiqayni al oo halkan ku jirtaa toddobadii qaybood ashwaila fi cilmi alcarabiya waxay u taagan tahay lilcahdi dikri waa dadkan lasoo sheegay alfariiqayni laba fariiq baa lagu soo sheegay fariiqu nnaar wa fariiqu ljanna assucadaa walashqiha labadaasaa lagu soo sheegay oo waxaa lagu yihi labadaa qolo kalacmaa waalbasiiri ayay la mid yihiin kalacmaa waalasami indhoole iyo dhegoole waalbasiiri waasamiici iyo mid indhaqabo wax maqlaya adigu u kala celi de alacmaa waalasam yaa iskale tilmaanta alfariiqu lawal tilmaanta waxa iskale kooxda hore ee naaraha ilaahay uu ka waraabinaya albasiiri waasamiic ka indhuhu u baxsan yihiine dhagaha fiiqan iyagana tilmaantanna waxa iska leh alfariiqu thaani fariiqu aljanna hal yastawiyaani maala ba adaa lagu dhiibee miyay siman yihiin tusaale ahaan ma ilaahay uma sina jawaabtu laa yastawuuna masalan afalaa tadakaruun buu ilahay yidhi miyaydaan waxba qaadanayn oo arrinkani wuxuu u baahan yahay caqliyad wanaagsan oo qofku uu ku eege miyaydaan waantoobaynin ilaahay oo waantownay oo garanayn aanay labadaas isinayn marka haddaba waxa alla uu bixinayaa taasi waxa ay ahayd qawaaciddii caamka ahayd ee la dhigaya iyo caalamkan dadka ku noole loolamaya labada qaybood ay u qeybsan yihiin oo la xusayay abaalmarintooda tusaalayaashoodiina waa kuwan labadan qolo oo bilowgii adduunyada ilaa dhammaadkeeda isweeraraya oo loolankii dhex maraya oo midaba kale ku imtixaanayn marka toddoba nebi qisadooda ayaynu suuradda ku qaadanayna waxaanay ka mid tahay sida iyo jeer suuradaha qur-aanka aada u faahfaahiyay qisada qisooyinka ambiyada alla waxau ihi walaqad arsalnaa nuuxa nebigaa waanu dirnay ilaa qowmihi baanuu dirnay wuu bilaabay dacwadiisii oo wuxuu ihi innii lakum nadiirun mubiin anigu waxaan ahay mid idiin digayoo dignin cad idiin sida qofkana sideedaba intaanad waxu soo kordhinin waxa roon inaad belada uga digto horta intaanad barkad iyo khayr kale u keenin balaayada kusoo jihaysata uun inaad u sheegtaaba uga roonba anlaa tacbuduu ila allah ilaahay mooye cid kale ha caabudina marka shirki buu uga digay innii akhaafu calaykum cadaaba yawmin aliim maalin kulul cadaabkiibaan idinka digaya qiyaamuu uga digay faqaala almala-u kuwii baa waxay idhaahdeen madaxda ahaa kuwii madaxda ahaa isqaadqaadi jiray ee ka madaxdee daaqiyada ah ka ag dhowaan jiray iyagoo kursi iyo adduunka doonaya ayaa waxay idhaahdeen aladiina kafaruu min qowmihi kuwii gaaloobay qoladiisiibaa waxay idhahdeen maa naraaka kuma arkayno nuuxow ilaa basharan midlanaa bani aadam nala midunbaa tee malag iyo jintoona mahidoo makhluuq naga duwanba mahi wamaa naraaka kuma aragna itabacaka iyaday ku raaceen oo jiibiyayaal ay ku yihiin ila aladiina kuwii unbaa taageerayaal kuwabayda hum araadiluna iyagu nooguba liitayba baadiya ra'yi ra'yigooduna soo baxsanaa ra'yigoodu mid camiiqahoo hoos jiraba mu ahayne if wuxuu yaallay un banaanka waxay u qarinayaan baadiya ra'yi waa kuwa indha ku garhadla ah oo in yaroo sokoon wax ka arag ducafo ah wamaa wamaa naraa lakum idinma aragna calaynaa dushayada min fadlin dheeraad inaad leedihiin aqoon iyo adduuntoona nama dheeridin bayda bal nadunnukum kaadibiin kuwa beenaalayaaladaa baanu idin malaynaynaa saasuu insaanku had iyo jeer markuu ambado ka aqoonta lehe iimaanka lehe indheer garadka abuu la yaabsan yahay wuuna xaqiraya saa gaalaba mar walba ay dadka muslimiinta ah u xaqirayaan aqoon uma qirayaan awood uma qirayaan door inay leeyihiin uma qirayaan mar walba waa laisku cabaya waa laisxaqiraya xagga hoosaa la isdhigaya dadkani waa dadkii indheer garadka aakhiray rumaysteen jannay rumaysteen naarbay rumaysteen ilaahay bay rumaysteen iyo malaa'igtiisa caalam dhan oo hayba bay rumaysan yihin aladiina yuuminuuna bilhayb waa indheer garadkii ayay ku indhow garad ayay aqoon daran bay ku sheegeen waa araadil bay ku sheegeen dad liita iyaguna waxay isu haystaan qaar sarreeyo dabaqada koowaad ah ayay isu haystaan lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal munaafiqii baa wuxuu leeyahy madiina haddii lagu noqdo ka awood sharafta lihi wuu ka saari ka dulaysan nebigii asxaabta kuwii dulaysanaa ku sheegaya munaafiquna axsiis buu isku sheegaya munaafiqiinta iyo gaaladan waa halkii un bay kaobiisaya waktiguunbaa isbedelay agabka la haysta iyo waaqica lagu nool yahay ayuunbaa isbedelay laakiin dadku gaaladuna waa gaalada islaamka waa islaam qaala yaa qowmi nebigaasi wuxuu leeyahy qoladaydi o ara-aytum iga warrama in kuntum in kuntu calaa bayinatin haddaan ku sugnay shay cad oo min rabbi ilaahayga ka yimi wa ataanii raxmatan naxariis dhawisiiye min cindihi agtiisa ka ahaat fa cummiyat calaykum dabeetana la idinkaba indha tiray idinkii baa la idinka indha saabay anulzimukumuuhaa oo miyaanu idinku qasbaynaa miyaanu idin hakin karaynaa aanu idin joojinaynaa wa antum lahaa kaarihuun idinkoo nicmadii dhacay dee sidaanu idhaana ma annagaa qalbigiina qasab ku gelinayna ma annagaa khayrka qasab idinku waafajinayna sidaanu yeelan marka diina cad iyo naxariis ilaahay iyo nicmatii u weynayd taasaan hayaa buu leeyay marka aqoonta iyo awoodda iyo ammaanta ma aha buu leeya adduunka laakiin waa diinta ilaahay diinta ilaahayna waa idinkaasoo calafsan weydo la idinka indhasaabiya dee maxaan sameeyaa buuri waa calanhalaya wayaa qawmi waxaa ka muuqanaya hadalkiisa nasaaxada waa fii muntaha nasaaxa nasiixada halkii ugu dambaysu maraya wayaa qawmi laa asalukum calayhi maalan xoola idinkuma weydiisanayabu hadday laxajeecla idin qaban lahayd oo shaarku idinku dhegi lahaa meesha adduun ma yaallo mushaar la ii qori maayo maal mar lay siinayaa ma jiro in ajriya ilaa cala allah abaalkaygu ilahay unbuu saaranya on ka doonaya hadduu ka jawaabay dad liitaa kula socdana waxau ihi wamaa ana anigu ma ihi bidaaridi aladiina aamanuu dadka mu'miniintaa mid eryaya mah daarid macnaha ma eryayo dadka mu'miniinta ilaahay rumeeyey dadkan ilaahay bay rumeeyeen qofkana iimaan baa lagu qadarinayaa ilaahay agtiisa halka uu ka taagan yahay taasaa lagu soo dhaweynaya sidaasaanu nebigu kusoo dhaweeyey calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi eri ninkani wuu indhalaayi waana iska faqiir dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa doortay asxaabkiisii wanaagsanaa nebigana waxa uu leeyahy innahum iyagu mulaaquu rabbihim ilaahooday la kulmayaan ilaahay bay la kulmayaanoo hadday liitaan iyo hadday sarreeyaanba isagaa xisaabin doona laakiin wixii aan ummad ku kala saaraya weyihin walaakinii araakum waxaan idiin arkayaa qowman tajhaluun qolyo jaahiliina taasay tahay dadka in xaqiiqada loogu dhiibo waa jaahiliin baa tihinbu weligeed bay isma haysteen in aqoon leedihiinoo aqoonta keeni weyda iimaaniyeen alla la rumeeyo waxba kama jiraan bu waa jaahiluun qawman tajhaluun midda kale aragtida noocan ahe insaanka ilaahay agtiisa ammaan kale lagu xaqirayaa oo aragti liidata wayaa qawmi isagu wuu soo dhaweynayaa eraygana qoladaydiiy qoladaydiiy qolad macnaa wuxuu tilmaamayaa haddii cidi u naseexaynayso kan uxigaa inuu naseexaynayo qoladaydiiy man yansurunii min allah ilaahayaa iga helinayo way hayaae in daradtuhum haddaan eryo afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoobaydaan waxba maqlayn xadiid alqudsi baa ilahay uhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli aan leeyahay kala colaatama ana dagaal baan ogeysiiyey dee dagaalka farantaa ilaahay way igu furmaysaae balyaa ii hilinaya ha dhowt haddaan eryo ma jiro ilaahay godob kama gelaya buri yaa awliyadiisa walaa aquulu lakum idina odhan maayo anugu cindii khazaainullah ilaahay cindii khazaainullah agtayda waxaa qasmadihi ilaahay wuxuu uga jawaabayaa halkii ay yidhaahdeen qaybta hore marka aada eegto ma haysta bay yidhaahdeen kanzi iyo maal lama siinin maxmaala ma haysataan waxa uu leeyahay anugu qasbadi ilaahay baan hayaa idin odhan maayo adduunku ma faanayo waayo waxa adduunka la idhaahdo insaanka iskumana soo dhaweeyo mana qanciyo marka u horeysa dee qofku wixii uu doonayay ma wada helo haddii la siiyo wuu korortiinbuu dooni korortiinbuu dooni waxbaba ma dhargiyaanba marka dambena wuuba kugu diliba allana wuuga digay nabiga waxalay low anfaqta maa fi lardi jamiica ma alafta bayna quluubihim walaakina allaha alafa baynahum ilaahay baa isu geeye adduun dadka isuma geeyo ku kala tuuraan waxa uu leeyahay walaa aclamu lkayba waxa maqan baan ogahay idin odhan maayo oo nimankani aakhira waxay mutaysanayaan kama jawaabi karo walaa aquulu odhanna maayo inii malak bashar baa igu sheegteen anugu malagnimo sheegan maayo dee bashar baan ahay weeye inkastoon dheeraad leeahay insaanku intuu yeeni isdhaafiya ma walaa aquulu u odhan maayo liladiina kuwii tasdarii acyunukum indhihiinu ay yaraysanayso isdiraa kuwana ishiinu kasoo dulbooday ee xaqiraysaan odhan maayo lan yu'tiyahum allahu khayran ilaahay khayr siin maayo odhan maayo ma xaqirayaa umana dayrinayo ilaa hadday leeyihiin isagay rumeeyeen isagay ka sugayaan khayr allaahu aclamu bimaa fii anfusihim ilaahay baa nafahooda waxa ku sugan ogsoon oo isagunbaa ka warhaya innii idan la min aldaalimiin anugu waxaan ka mid ahay dulmifalayaasha haddii aan intaasoo godob a galo oo igu guubaabinaysaan markaa qofka waxa ay ku xisaabtamaan gaaladu marka u horeysa si ay cidlo uga helaan inay baalasha ka rifaan cidda garbaha u ah ama gaashaanka ayaa laga rifayaa kolka hore dabeetana kolka laga reebo isagoo mudh ah oo suko ah ayuunbaa cidlo laga helayaa dee dhankii doonaba kolkaa waa loo ridi karaa dhankii la doonaba waa loo riixi karayaa sii socod iyo soo socod intaba wuu iska aqbali karayaa sidaa darteed bay tahay oo ilaahayna ku guubaabinayaa ummadda qofka garab iyo gaashaan ku ah in aanad iska riixinoo dee agtaada aanu ka bixin allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili safan kuwa jihaadka ku wada jira miidaanka meel kasoo wada jira ilahay waa jecel qaaluu waxay idhaahdeen yaa nuuxu ummadaasi waktigaa joogtay waxay idhahdeen nuuxow qad jaadaltanaa waad nala murantay fa akharta jidaalanaa muranka yagiina waad badisay faatinaa waxaad nagu soo afgembidhaayoood keentaa bimaa tacidunaa waxaanaad nagu cabsiinaysa in kunta min asaadiqiin haddaad ka mid tahay kuwa runta sheegaya in ereyga ahi wuxuu tusinayaa shay laga shakisayn ama aan jirinba sida idaaba ay u faa'iidayso taxqiiqa idaa marka loo isticmaalo shay xaqiiqa ah idaa facala markuu sameeyo macnaa wax jiro wey laakiin haddaad kuwa runta sheegaya abaanaan ku aaminsanayn bal waxa aad sheegaysa iyo cadaabkaa bal iska keenbaya qaala markaa waxau ihi nabigani inamaa ya'tiikum bihi illaah ilaahay baa idiin keenaya cadaabkan oo idinku ridaya in shaaa hadduu doono wamaa antum bimucjiziin idinkuna ilaahay kama fakan karaysaan kama baxsanays taa macnaheedu waxa weye isagu ma sheeganayo rususha waxay nagu tarbiyanayaan oo ilaahay uu noo soo gudbinayaa tarbiyadooda inay tahay in insaanku aanu sheeganin awood ilaahay insaanku inaanu sheeganin waxaan istidaacadiisa ahayn oo aanu kari karaynin laakiin intiisa unuu ku egaado سادتك النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام أنا عبد الله ورسوله دونك إلهي رسولك إلهي بانا من أجعل درجة عين هاي الأسلام ووحانا حق ولهين أسيساني أول إلهي وليه marka muu odhanin dee waan idin habaaraya iyo macnaha waxaasaan idinku ridi doonaa iyo yaboohe wuxuu leeyahay arrinkan ilaahay buu gacanta ugu jiraa goortuu doonuu keenayaa laakiin maalinta uu keenana waxaan ku qanacsanahay inaydaan ilaahay tamara iskaga difaacdaan ahayn walaa yanfacukum nusxii buu leeyay nabigan taladaydu waxba tari mayso in aradtu haddaan doono an ansaxa lakum inaan idinla taliyo in kaana allaahu rabbi hadduu yahay yuriidu mid doonayaa أن يغويكم إنو إذن أنبيه هو ربكم وخالقي من أبوري وإليه ترجعون إستغانا لإذن هرقين ولا إذن علم دورا تاسو نبيغان الشاقة دور كيغوان وإن الذين نصيحيب نصيحة كوين لما جرى أدونك يا إلهي لغحرة أدونك يا آخر ذي سلا الدونين لبدبادي والله نبد قليل نصيحة ذي رواتاتني لكن أرهن كأن دوني يوحى كوين كإلهي ودوني ilaahay uu doonayo siduu ilaahay uu doonayunba waxu dhacayaan nebigaba calayhi salaatu wasalaam kolkii uu aada ugu dadaalay qaar uu jeclaa inay hanuunaan oo islaha islaamka waxba u taraya waxaa la yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa arrinku maaha saaad adigu u xiisaynayse waa siduu ilaahay doonayo marka waajibka aynu qaadanayno iyo dacwaddiiyo diintaynu dadka gaadhsiinayno waxaynu saxayno iyo midhaha ka soo go-ayaa waa kala duwanaan karaan laakiin inaan lala yaabin wey inaan lala yaabin laguna quusan midhaha ilaahay baa soo saaraya intuu doonu ka soo saaraya laakiin naseexada iyo wanaagga iyo taladu way soconaya am yaquuluuna uma waxay odhanayaan iftaraahu wuu abuurtay qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytu haddii aan abuurtay fa calaya ijraamii dushaydu ahaaday dembigayda waana bariun aniguna waan ka durugsanahay mimaa tujrimuun dembiga aada samaynaysaan ka beri baan ahay ku dheh marka aayaddani in nuux lagula hadlayo iyo nebi maxamed lagula hadlayo calayhi salaatu wasalaam labadaba waa suuragal haddii nuux lagula hadlayo dee waa ilaahay jawaab u laqimay oo la yidhi sidaa ku dheh diintii hadday kugu eedeeyeen iyo waxyigii iyo digniintii dee u sheeg wixii ka yimaada inay kugu kooban yihiin laakiin aan iyagana dembigooda ku saarayn adiga ti nabi maxamed ilaahay uu kula hadlayana dee aayadda waxa qisada loo dhex dhigay munaasabad ay leedahay oo ah sababta loogu sheegayo qisada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa sabirtiin waxaa la leeyahay ku dayo walaalkaagaa nuuxa ee waxaa isagaba lagu yidhi ijraamkuna waa dembiga macnuhuna waxa weeye waxaan idiin sheegaya hadduu idin anfici waaye idinma soo dhowaanayo idinmana tanaasulayo waana bariun mima tujrimuun waxaa kaloo nasku faa'iideynayaa cid walba wixii uu kasbada ifkan shar iyo khayr ayuun buu leeyahy wa uxiya ilaa nuuxin baa ilahay nuux waxaa loo waaxyooday annahu arrinku inuu yahay lan yu'mina min qowmik qoladaada ku rumayn maayo ilaa man qad aaman intii ku rumaysay uun calabso intaasunbaa ku raacday falaa tabta'is ha ka murugoonin bimaa kaanuu yafcaluun camalkay samaynayaan waxba ha ka murugoonin murugayay ku qaban macnaa waxa weeye rasuulku wuu ka xun yahay dadku ilaahay u soo diray dantooda uu waday ha ka murugaysan yihin wuxuu arkayaa iyagoo naar kusii daadanay isaguna janno uu wado dabeetana ay diidayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy kayfa yuflixu qowmun wallow facaluu binabiyihim facaluu binabiyihim haada sidee u liibaani doonaan qolo oo nebigoodii ku sameeyey waxan isagoo dhiigga shalaqsanaya oo ay dakhreen bal isagoo xaq ugu baaqaya nebigoodii oo naar ka badbaadinaya ayay waxaan ku sameeyeen sidee bay yeeli doonaan marka waxaa laleeyahay haddana xamil oo iska xejiso wasmacil fulka baa layidhi marka dariiqadii uu ku nabadgeli lahaa ayaa ilaahay u diyaariyeyo waxaa la sallaxayaa markaa inuu ka dhoofo inuu ka inuu ka dhaqaajiyo kuwan si ilaahay oo wixii uu ugu talagalay ugu afrogo doonida samee baa layidhi biacyunina eegidda iyada ku samee annagaa ku tilmaamayna oo ku tusayna iyo waa waxyinaa wax sheegidayada annagaa arkayna isla markaana wax kaaga sheegayna ilaahay baa ah ka murshidkiisa ah ee tilmaamaya ilaahay baa tilmaamaya waa injineer handasada iyo farsamada ka sita jaamacad ilaahay u furay marka alla waxa uu leeyahay anigaa ku eegaya oo ku waaxyoonaya oo ku tilmaamaya waxba kaa xumaan maayaane doonida farsamadeeda bilow ila nijaar buu ha ku qabowsaday farsamahaas walaa tukhaatibnii hana iga muslixin fi ladiina dalamuu fi ladiina dalamuu dulmi falayaasha ha iga muslixin ha igala hadli wuxuu samayn doonuu ilaahay sii ogsoon yahay inaanu isxejin doonin iyo inuu naxariis badan yahay innahum muqraquuna waa la hasin doonaa waa la hasinaya kuwan cawdaa loo jarayaae ha igala hadlin baa ilaahay wuli isagoo isilowsan buu odhan doonaa ilaahay inankaygime marka taa macnaheedu waxa weeyaan waa loo sii digay nebigan naxariisina ma jirto qofkani kol hadduu ilaahay naxariistiisii ka go-ay wayasnacu alfulka baa ilaahay wuli wayasnacu alfulk waa istixdaaru suurati maadihi baa layahay ficil ficilkana waa ficil maadi dooniduu samayn doonaa maaha laakiin wuu samaynayey wuu sameeyey iyo wuu samaynayey ayaa kala duwan marka la idhaahdo shaygiibuu hebel wadaa macnaheedu waxa weeye muuqaalkii waktigaa uu lahaayo suuradaada maskaxdaada qeybta mudrikada mukhayilada lagu soo xaadirinayo o laleeya bal nebigaasoo cidlo keligii taagan oo aan cid ugu gurmato lahayn oo bahashaa samaynaya muuqaalkaa sawiro doonidii buu samaynaya wakulamaa mara calayhi mala-un mar kasta oo ay jamac soo maraan min qowmihi tolkii ka midihi sakiruu minhu way ku jeesjeesaan alagu jeesjeesaan hal asbaxa najaaran bacda an kaana nebiya ma nijaar buu isu rogay intuu nebi ahaa kadib dooni waxaa la yaqaanay inay bad martee waa maxay beriga lagu samaynaya waxay taasoo dhami sukriyadaasay tilmaamay qaala isaguna wuxuu yihi in taskharuu mina haddii nagu dheeldheesheen fa innaa naskharu minkum annaguna waanu idinku dheeldheeli doonaa kamaa taskharuuna sidaa noogu dheeldheelaysaan sidii baanay u dhacday xagga hore iyo xagga dambea markay biyihii ka galeen ee wixii waxay yihiinba ay isgaran waayeen baa dabeedna sukriyadaasi timi dadkuna saasunbay qofka macruufka iyo wanaagga iyo samaha wada markaa ka dhacsane xaqa ka fogi wuu la yaabsan yahay uun iqalloocan unbuu ku eegayaa afkunbuu ka janjeerinayaa isagoo doonidaa samaynaya dadku ay ku badbaadayaan oo diin ilaahay wado dad islaaxinaya ayuun bay qaar hoosta kaga qoslayaan usakiru min fasawfa taclamuuna buu nakaa nebigani leeyahy way idin ogaan doontaan man yaatiihi qofku u yimaado cadaabun yuqsiihi cadaab hoojiyo wayaxilu calayhi uu ku habsado cadaabun muqiim cadaab daa'imi way idin ogaan doontaan buu ila wuu isku kalsoon yahay markaasaa dabeetana cadaabkii ilaahay uu bariyey fadacaa rabbahu anii maqluubun fantasir fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudir xataa idaa idaa jaa amrunaa buu ilahay waktigii uu yimi halaagayagii waa duufaankii iyo dabaylihii iyo daadkiis wata wasaara uu soo butaacay attanuuru moofadii waa moofo loo calaamadiyo la yidhi halkaasuun eeg moofadaa yara afkeerunbaa wax ka soo boodaya ilaahay riigagiisa halkaasunbuu ka furaya markay halkaasi bilaabanto warku waa istaarmay tanuurka sida raajixee daahirka ayadda waa caynka qulnaa waxaanu nidhi ixmil fiiha waxaad ku qaadaa doonidan min kullin nooc walba zawjayni laba isku lamaan qaar isku lamaan ithnayni laba wax wal oo labiyo dhadigaba laba midh ka qaad waa siirkii xayawaanaadka wa ahlaka ehelkaagana qaad oo doonida saar xaaskaaga xaaskana waxaa la idhaahdaa afadiiyo carruurta ilaa man mid mooyaane sabaqa calayhi alqawlu qowlkii ilaahay uu ku horu marayoo in uu halaagsami doono hore loo qoray waa habartiisii iyo inankiisii liitay waman aamanana saar doonida dadka muuminiinta ah xayawaanaadka shay kastoo isku lamaan labiyo dhadig ka saar ehelkana saar mu'miniintana saar marka dad inta muuminiinta sideetan ba ehelkiisu uba iska koobnaa iyo xayawaanaanka xayawaanka oo nooc walba laba laga saaray macnaheedu waxaa ilaahay u diyaarinayaa inuu qumbulo duriyihiisa ku rido wixii soo hadhay oo dhan alla waxau ihi wamaa aamana macahu nuux ma rumaynin oo ma raacin wamaa aamana billaah weyi ilaahay ma rumaynin macahu nuux iyadoo uu helinayo ilaa qaliil in yar unbaa ilaahay rumaysay oo nuux garab joogtay marka iyadoo ilaahay uhi falabita fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman sagaal boqol iyo konton sano ayuu qaliilkaa ka xasiliyey marka nataa'ijka ilaahay baa haya وما علينا إلا البلاغ المبين والله أعلم